ku dhowaad dad gaaraya kun qof oo isugu jira oo cunti dalka dib ugu soo laabtay iyo sidoo kale kuwa gudaha dalka ka soo barakacay ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka lagu sameeyey ololo indhafiiqis lacag la-aan ah dadkan ayaa isugu jira waayeel iyo danyar aan awoodin adeegyada caafimaadka qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay ololaha indhafiiqista lacag la-aanta ayaa ka mahad celiyey adeega lacag la-aanta ee loo sameeyey horta waxaan u mahad celaynaa dowladda iyo hay-adda qaxootiga qaranka iyo isbitaalka mustaqbil oo iska kaashaday indhafiiqidda boqolkiiba boqol waa u mahad celaynaa waxaana ananku dadkan meeshaan joogo oo barakacayaasha waxaana horjoogayaashoodi horjoogayaashuna marka waxaa waaya kaalinta bulshada qaxootiga qarankaa ku xidhannahay ilaa afar sano shan sano ayaa la shaqaynaynaa bulshadaana ku dhex jirnay ayakuna wixii baahida gaarkaa qabo ayay maanta inay taakuleeyaan ugu tala gasha dowladda qaxootiga qaranka iyo isbitaalka mustaqbil muhiimad weyn waaye isbitaal lacag la'aan indhaha loogu fiiqayo muhiimad weyn waaye dad waxaa jira baleerisa dad waxaa jira iska wada jiran cuuryaamayn ah waa ku faraxsannaha midda indhafiiqista waana u taagannaha waxaan ku mahadihaynaa ilaah weyn waxaan ku mahadihaynaa hay-adda qaxootiga qaranka oo noo soo sheegtay iyo dowladda oo iska kaashadeen maashaa allaahu waa aad iyo aad aad iyo aad aanu soo dhowaynaynaa aad iyo aad aanu soo dhowaynaynaa hay-addaas sida hagar la'aanta bulshadeena shacabkeena soomaaliyeed inay ugu hagar baxdo dhanka kale guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka axmed xuseen cilmi ayaa ka warbixiyey adeega ololaha indhafiiqista lacag la-aanta dadka loo sameeyey iyo sababihii ka dambeeyey in la sameeyo bismillahi raxmaan raxiim waxaan maantay isbuucii labaad noo galay baaritaana aan samaynayna caafimaad ah oo loo samaynaya dadka barakacyaasha ah howlahaas oo iska kaashanayaan dowladda federaalk soomaaliya oo ay wakiil uga tahay hay-adda qaxootiga barkacyaasha qaranka wasaaradda caafimaadka iyo urarka ganacsatada soomaaliyeed ee jina waa baahiyaha intaa waa ka badan yihiin oo waxay gaarayaan limitka hadda aan qabsanay waxay gaarayaan shan kun qofood ayaan kun qofood oo daaweyn ah iyo indhafiiqis ah aan ka doorannay baahiyada intaas waa ka badan tahay hay-adda qaxootiga barkacyaasha qaranka waxay macnaha doorkeeda muhiimka way ka qaadanaysaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa ku nool kumanaan qof oo qaxooti iyo barakacyaal isugu jira gudaha dalka iyo dibaddaba ka soo laabtay kuwaas oo xilligan u baahan adeegyo caafimaad oo kala duwan